iyada oo dalka soomaaliya toddobaatan boqolkiiba lagu qiyaaso dadka ku nool inay dhalinyaro yihiin ayaa waxaa dhalinyarada haysta shaqa la-aan baahsan taasoo sababtay in dhalinyaro badani ay u haajiraan wadamada yurub iyo ameerika si ay nolol uga raadsadaan hase ahaatee waxaa dhanka kale jira dhalinyaro ku dhiiratay inay ka shaqaystaan dalkooda ayna qabtaan shaqooyin adag si ay ula hardamaan waayaha adag ee nolosha shaqada baabuur dhaqista ayaa kamid ah shaqooyinka ay qabtaan dhalinyarada maanta si ay ugala soo baxaan nolol maalme kooda iyo tan qoyskooda qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysta xirfadda baabuur dhaqista ee ku nool magaalada kismaayo ayaa idaacadda waamo uga warbixiyey shaqada ay qabtaan iyo caqabadaha ay kala kulmaan asalaamu calaykum waraxmatullah magacii waa abdiraxmaan waxaan ka shaqeeya baabuurtan dhaqmanaya sanad iyo xoogaan ka shaqeynaya marka dhibaato badanna kuma arki magaaladan shaqadeeda waxay ku kulmatay marka inaan ka shaqeeyo xilfadeeda waxay noqotay inaan baabuurtaas aan hagaajiyo aan habeeyo bis meesha alyuumkeygan meesha inaan ka dhacsado maya maya caqabada ila imaada ma jirtaan ilaa baabuurtaas oo nalagaga aruursado mooye oo lacagta laga tagaan mooye wax alayoom wax lagu qabto ilan hadduu meel iska fadhiyo camal camalkiisna uu ku dhumo oo meeshana wax uu faa'iido ka keenin fadhigaas habeenkana uu hoydo subaxina meesha usoo fadhiisto aniga oo xamaasha ay dhaha laba doolar ku dhaqnaa laba doolar mar hal doolar bar taas lewa maaran kara waxaa laga yaaba maalinba inaa iska fadhiisano baabuur u imaan maalinka jimcaha ugu ran bakisoo aanu nuxsano inta kale baabuuraba xabad xabad waa u diin magaciinuur cabdi cabdullah alidhaa waxaan ka shaqeeyaa beerta olymbic maalintii meeshan weerana marka adii afar gaari shan gaari iska dhaqnaa adii weer hore nolosheena caadi iskaga maari jirnay ana meeshan shaqo kale waxbarasho horta ma aanan soo barin aqay markaa waxba ma aanan soo barin waxbarashadii waxay noqotay inaan baawar dhaqo waxa kale aan ka saayo had meel xirfadda oo ku shaqaysi karo ma laha ma jirto nolosheeda waan soo baxa markaan soo barbaaro baawar dhaqasaan gale toddoba sana hadda baawar aan dhaqaaya waan ku xamayshaa waan ka guursaday haddan reer aan ku dhaqdaa